magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa laga hirgeliyey xarun jirdhis ah oo lagu magacaabo boosaaso fitnes taasoo loogu talagalay in dhalinyarada isaga ridaan culayska miisaankooda islamarkaana jirkooda ku dhisaan daafurka munaasabadda ayaa waxaa goobjoog ahaa maamulka boosaaso fitnes maamulka gobolka bari iyo qeybaha kale ee bulshada maamulaha xarunta jirdhiska ee boosaaso fitnes faarax cabdulaahi cali ayaa ka waramaya qeybaha ay ka kooban tahay iyo sida ay u shaqayn doonto maanta waxaan joognaa xaafad ka mida xaafadda biigkurle waxaan maanta halkan ka daafurnay xarun cusub oo la dhaho boosaaso fitnes oo xarun jiim dhalinyarada magaalada boosaaso ugu baaqayaa inay ku soo dhowaadaan oo xarun cusub waxay furnaanaysaa muddo saacadood marmaasintiin taliya ku-xigeenka qaybta booliiska magaalada boosaaso khaalid okon iyo guddoomiyaha ciyaaraha gobolka bari muuse wadaad ayaa soo dhoweeyay xarunta boosaaso fitnes iyaga oo dhinaca kale u mahad celiyey maamulka boosaaso fitnes bismillahi raxmaan raxiim ugu horreyn waxaan mahadle alle subxaana wa tacaala halkaas ugu kaayi keenay waxaa farxad noo ah inaan ka soo qayb galno xaruntan cusub oo jiimka ah oo laga furi doono xaafadda cariga gaar ahaan aagaar raxma insha allahu tacaala boosaaso fitnes oo runtii dhallinyaradu hal abuur cusub ay la yimaadeen insha allahu tacala waxaan idiin doonaa inay fikradda ay la yimaadeen iyo inuu ilaahay u barakeeya haddii ilaa haydbo waxaan runtii aniga farxad gaara in xaruntan runtii ay runtii dhallinyarada gobolka bari gaar ahaan magaalada boosaaso oo laga heli doono haddii ilaa haydmo qalab nooc kasta ah marka insha allahu tacala waxaan leenahay dhallinyaradu ha ku soo dhowaadeen haddii ilaa haydmo ganacsadada da'da yaroo barnaamijkan daha furtana insha allah waxaan leenahay ilaahay maalkiina intii aad gashteen ha idinku barakeeya haddii ilaa haydmo waxaan rajayn doonaa insha allahu tacaala inay ka mid noqoto meelaha ay dhallinyarada habeenka isugu yimaadaan ku jimicsadaanin ku caweeyaan haddii laahaydmo raxmaan raxiim waxaana halkan caawaca xarag jarkeeda u joognaa meeshan cusub ee jiimka ah boosaaso finnis meeshatan waa goob cusub oo lagu soo kordhiyey goob ganacsi oo lagu soo kordhiyey magaalada boosaaso gaar ahaan xaafadda arraxma waa goob lagu talagalay in jimicsiga ama jiimka ama qalabka jiimka oo dhammaystiran uu yaallo si mulkiiluhu inoo sheegay waxay furnaanaysaa muddo saaca habeen iyo maalin xilli kasta waa la helayaa jiimkuna waa ku diyaar meeshaas waa meel aad ugu baahnayd reer boosaaso iyo bulshada boosaaso oo bisneska keliya oo hadda aad uga maqan dhowr gooboodoo yaryarana way ka samaysan tahay meeshaasoo caawa aan u joogna inaannu daha ka furno oo xariga ka jarno waana ka jarnay waxaan leenahay reer boosaaso meeshaas ha lagu soo dhowaado